degmada doolocadde iyo deegaanada ku xeeran ee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaystay dowladda xabashada etoobiya ayaa laga soo sheegayaa in uu yaraaday tacabkii beeraha dhulkan uu saameeyey fatahaada webiga ayaa lagu qiyaasay dhulbeereed dhan afar iyo toban kun sagaal boqol iyo siddeetan egtar kaas oo si weyn u saameeyey fatahaadii uu sanadkan webigi sameeyey taasoo sababtay in sanadkan uu yaraado wax soo saarka dalagga la beerto ee degmadan qaar ka mid ah beerleyda ku dhaqan doolo iyo deegaanada u dhow ayaa cabasho ka muujiyey dhanka fatahaadaha webiga oo khasaaro baan u geystay iyagoona sheegay in ay matoorada biyo ka qaadeen hadda waxay noqotay dhulkaa taallaa beerihii dhulkaa yeelaan waxa ugu sababay maxaa waaya biibaxaayinkii biibaxada webiga ka imaada kelix ma aha waadi weynoo fiiqow booco la yidhaaha iyo waadil fiiqow la yidhaaha labadayba maxay kusoo daraan kabta beeraha ay kusoo daraan biyihii webiga ka soo baxay qaybtay galeen iyo qayb ka badbaadiyaa jira qaybtay ka badbaadi waadiyaalkay adeectira meel magaan baxsan ma laha dhibkaanaa nahaaya beerihii waa walaa waa walaa biyo raaceen matooraan laheennay matooray waa dugmeen dayactirka inay inta roonna dayactirtana la yidhaah inta aan dayactir karinna noola dayactira qaybahaasaan u baahannahay beeraha waxaa waaye qabalahan lafdhabarka koobaad waa xoolaha lafdhabarka labaad waa beeraha beeraha markay tahay waxaa waaya waxaa ka jiray sarac aad u fara badan hadday tahay baabaayda hadday tahay cambaha hadday tahay qudaarta kala duwan yaanyada ansalootada la yidhaahda barbarooniga bahalka la yidhaahdaa haweenka ay wax ku carfiyaan oo la yidhaahda daaniga ayaa waxay ku ahayd hodan saad u ogtihiin waxaa dhacay fatahaad aad u ballaaran baa dhacday fatahaadda ayad ahayd waxay la tageen wax alla wixii sarac ahaay ee beeraha ka soo baxay qabalaha ayay la tageen sidaa daraaddeed waxay noqotay meeshii meel aan waxba ka jirin oo weligeedba aan la tabcin oo kale ayay lamid noqotay ayadoo dhammaanba wixii tabac ahay ee geedmurood ahay ama mid yar ama mid weyn dhammaanba la tagtay maadaama ay lafdhabarka labaad ay ahayd wax alla wixii la munaafacsanay soddonka sano oon soo dhaafnayna aan waynay bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa saameyn ku reebtay fatahaada webiga iyadoona aysan jirin cid wax u qabatay